haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaa inoo soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda toddobaaatankii bishii la dhaaftay ee juun xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa si aqlabiyadla u ansixiyey in gobolka banaadir uu matalaad saddex iyo toban xubnooda ku yeesho xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaana tallaabadaa ay timid iyadoo dooda ku saabsan maqaam iyo matalaad ay yeeshaan dadka ku nool magaalada muqdisho oo la sheego inay ka badan yihiin saddex milyan iyo bar ay muddo soo jiitamaysay markii baarlamaanku ansixiyey saddex iyo tobanka xubnood waxaa soo baxay dareenno isdiidan inta badan xildhibaanada iyo siyaasiyiinta muqdisho ayaa soo dhoweeyey qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka iyo xubnaha aqalka sare ee ka soo jeeda qaar ka mida maamul goboleedyada ayaa kasoo horjeestay halka kuwo kale ay saluugeen tallaabada baarlamaanka oo ay aaminsan yihiin inay ahayd in maqaamka muqdisho iyo maamul ayeelato laga soo hormariyo matalaada siyaasadeed ee aqalka sare ee gobolka banaadir xildhibaan cabdulqaadir carabow ibraahim waxa uu ka mid ahaa xubnihii u ololeynayey ansixinta saddex iyo tobanka xubnood ee baarlamaanku meel mariyey barnaamijka eleyska v o eda ayuu aragtidiisa uga warramay waa mahadsan tahay maxamed marka u horeyso shacbiga dhegeysanaya waa salaama waan u mahad celinaya idaacadda v o a marka hore waa ku faraxsanahay waana u dagaalamna matalaada muqdisho saddex iyo tobanka xubnood ka badan inay heshay xaq uleed laakiin hadda sida baarlamaanka golaha shacbiga go-aanka ugu gaaray saddex iyo toban xubnood inay helaan aad ayaan ugu faraxsanaya waana soo dhaweynaya arrintaasna waxaa ku farxi kara cid kastoo soomaaliyeed ay rabto soomaali wadajirkeeda midnimadeeda ayaan aaminsanahay inay ku wada qanci karaan dad baa jira oo ku doodayo maxay muqdisho loo siiyey saddex iyo toban xubnood waxaan dhihi lahay dadka muqdisho way mudan tahay caasimadii hooyadii dalka soomaaliyeed waaye waana magaalo madaxdii ummadda soomaaliyeed ciddii aan muqdisho wax u ogolayn ambaan u quurin waxaan isleeyahay inaysa soomaali wax u quurin aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan helno matalaadaas mataqaanaa ay helaan dadkan ku nool magaalada muqdisho hadda waxaan haynaa matalaadii gobolka banaadir waxaana daba xigo oon haddan aan ka shaqaynayna oo baarlamaankiina u ballan qaaday golaha shacbiga inaan ka shaqayno sidai magaaladan u heli lahayd maqaamkeeda iyo goladeegaan ee loo dhan yahay leeda
maalin kadib markii saddex iyo tobanka xubnood la meel mariyey waxaa muqdisho ka dhacay banaanbax uu soo qabanqaabiyey maamulka gobolka banaadir iyo shirar soo dhoweyn iyo mahadcelina oo ay lahaayeen siyaasiyiinta reer muqdisho ibraahim cumar mahadal leh ibraahim dheere waa guddoomiye ku-xigeenkii hore ee maamulka gobolka banaadir ee dhinaca ah maamulka iyo maaliyadda marna soo ahaa sii hayaha xilka guddoomiyaha iyo duqa muqdisho isna waxaan weydiiyey aragtidiisa mahadsanid colaad runtii magaalada tan ee muqdisho waa magaaladii soomaalinimada waa magaaladii wadaninimada waa magaaladii calanka buluga oo ka dhiman waayey waa astaantii qaranka waa hooyadii ummadda soomaaliyeed waa magaalo qof walba oo soomaali ah meel kastaba ha joogee markuu yimaado oo uu dareemayo inuu yimiday gurigiisa hooyo marka matalaadda iyo maqaam inay hesho waxay sharaf weyn u tahay dhammaan reer muqdisho guud ahaan ummadda soomaaliyeed oo dhan marka waan soo dhoweynayaa anigu waxaana siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo labada goloba ee baarlamaanka ugu ku burinayaa in laga shaqeeyo maqaam maamul deegaan oo ay magaaladu yeelato inay ka shaqeeyaan si golaha deegaanka ah ay u doortaan madaxdii ka tali lahayd caasimadda soomaaliya soo dhoweynta lasoo dhoweeyey matalaada aqalka sare ee muqdisho waxaa dhinac yaalla dood xooggan oo ka soo horjeeda oo ka imanaysay siyaasiyiin iyo qaar ka mida maamul goboleedyada dhinacyada ka soo horjeeda xubnahan baarlamaanku meel mariyey waxay doodooda ku salaynayaan dastuurka qabyo qoraalka ah ee soomaaliya oo ay ku xusan yihiin in laba gobol iyo in ka badan ay samaysan karaan maamul goboleed xeerkaasna uu yahay kan la waafajiyey dhammaan shanta maamul goboleed ee ay ka kooban tahay dowladda federaalka siyaasiyiinta iyo dowladda maamul goboleedka puntland ayaa ka mid ah dhinacyada sida weyn uga soo horjeestay doctor cabdiweli maxamed cali gaas waxa uu soo noqday madaxweynaha puntland iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa uu aragtidiisa uga warramay barnaamijka ilayska ummadi waxay ku heshiisaan waa dastuurka oo heshiis bulsho ah marka qodobka sodolatonaad ayaa ka hadlaya tirada aqalka sare iyo waxa ay madasho haddaan ku akriyo waxaan horteedu yaalaa xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka waxaa si toos ah qarsoodi ah oo madax bannaan u dooranaya shacabka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka tiradooduna ugu badnaan waa konton iyo afar xildhibaan oo ka imanaya toban iyo sideedkii gobol ee soomaaliya lahayd ka hor kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii marka tiradii waa konton iyo afar su-aasha waxa weeye marka xamar see ku helaysaa matalaadeedii waxay ku helaysaa waxa weeye oo gobolna gobol uusan waxba dheeraysan karinin oo aan laysku duudsiin karin waxa weeye in siddeed iyo tobankii gobol oo gobolladii sharciga ah u dambeeyey dowladdii la wada aqoonsanaa ee soomaaliya sagaashan iyo kowdii in gobol baaba uu qaato saddexdiisa xubnood taasay ku imaanaysaa siddeed iyo toban gobol oo misaddexa konton iyo afar sidaas ayaa dastuurku qoraya haddii la rabo marka taan wax laga bedelo waa in dastuurkii amendment lagu sameeya wax laga bedelaa kabacdi markaasi wixii kale oo marka xal ah ama xal la bido la aadaa marka baarlamaanka puntland ayaa go-aankan sidoo kale ka soo horjeestay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka puntland ismaaciil maxamed warsame ayaan weydiiyey waxa ay ku diidan yihiin go-aankan marka maqaamka laga hadlaya muqdisho waxa weeye muqdisho waa caasimadii bay ahaan jirtay laakiin dadkii waa ku kala qaxay sideebaa dadkii loogu soo celiyaa maxay noqonaysaa si loo aamino bay ahayd arrintuye maxay xuquuq helaysaa muqdisho idina kama hadlayna hadda waa hadal la leexiyey dad badan baana arrintaas ka warhaya qodobkan ujeedka loo geliyey wuxuu ahaa muqdisho maqaamka ay yeelanayso sidee lagu aaminaya marka muqdisho maqaam ka maqan iyada ka maqan ma jiree maqaamku wuxuu ka maqan yahay dadka ku noolaanaya xuquuqdoodii iyaa maqan ee iyada xuquuq ka maqan ma jirto dadka reer muqdisho ayaa iyagu qaba dood ka duwan dooda sharciyeed ee saluuga saddex iyo tobanka xubnood ee aqalka sare ay ku yeelanayaan xabiibo faarax khayre waxay ka mid ahayd saraakiishii milatariga ee dowladdii kacaanka dadka ka murmaaya waxaan u arkaa dad dana gaara ah leh ayaan u arkaa sababtoo ah magaalada muqdisho waa hooyadii ummadda soomaaliyeed niman baa waxay leeyihiin maxaan ku idhaahday ma ahan in la siiyo sababtay u leeyihiin waxa waaye iyaga canshuurta magaalada ayaa laga siiyaa mishaarkooda guryahay degan yihiin dadka reer muqdisho iska leh ciidanka ilaalinaya dadka waa dadka meesha u dhashay waxay ka hadlahayaan wax aniga aanan garanaynin bay ka hadlahayaan markaad maxaan ku idhaahday kasoo horjeesato meeshii aad ku noolayd oo mushaarka lagaa siinayay canshuurteedii markii aad kasoo horjeesato oo aad u hadashid gobol aan canshuurna aadan maxaan ku idhaha lacagga mushaar lagaa siinayn aadan deganayn ciidanka ku ilaalinaya aysan ka imaanin maxaan ku idhaha wax danahoo markaas noloshaada ku xidhanna aysan jirin aad u hadashid maxaan ku idhahdaa dee waxaan u arkaa dee cudurkaasi inuu qofka hayo magaalada muqdisho oo ah caasimada dalka soomaaliya waxay fadhi u tahay labada aqal ee baarlamaanka madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan golayaasha dowladda ayaa ku shaqeeya waxaa jooga inta badan ciidamada midooda afrika ka socda ee soomaaliya ka howlgala siyaasiyiinta qaba in culays gaara uu saaran yahay muqdisho si ka duwan maamul goboleedyada dalka waxaa ka mid ah profesor cabdulqaadir maxamed shirwac waa gobolka keliya oo cashuurta laga qaado dowladdu ku socoto meel kale oo cashuur laga qaada ma jirto waxay dowladdu maamul goboleedyada oo dhan inay cashuur ka qaado oo ay howlaheeda ku socodsiiso laakiin hal gobol keliya inay u xayirnaado in cashuurka laga qaado oo dowladda ku socoto xaq maaha cadaaladna maaha guddoomiye gobol oo ka hadlaya isla markii maalinta usbuuca ku xiga xilka laga qaadayo laakiin haddii golo deegaan oo soo doortay ay jirto laguma degdegeen laguma degdegeen xuquuqda dadkuna ka u hadli lahaa waxaa kaloo jirta dood aan si qayaxan u diidanayn matalaadda muqdisho laakiin aaminsan in lasoo kala hormariyey maqaamka iyo matalaadda muqdisho dadka doodaasi qaba waxaa ka mid ah guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame olad waa mahadsan tahay waxaan arkaa gaariga iyo faraska in lasoo kala hormariyey sida saxdaa waxaa waaye dastuurkana ku taallo qodobkiisana uu qorayaa sagaalaad in caasimadda soomaaliya maqaamkeeda labada aqal ay ansixiyaan sharci ku aadan madaxweynahana uu saxiixo marka annaga waxaan u aragnaa in gaarigii iyo faraskii lasoo kala hormariyey oo la leeyahay waxaa lasoo hormarinayaa matalaad oo weliba aqalka sare keliya ah muqdishona matalaaday u baahan tahay waa saddex waa inay golayaal deegaan oo dadka ku nool cashuurta ugu badanba dadka bixiya matalo la helo waa inay xataa baarlamaanka golaha shacabka ee matalaadku leedahay oo kuraas ay taalle muqdisho laga soo doorto waa inay aqalka sarena ku leedahay markaas hadday dowlad goboleed inay noqoto la isku raaco midka aan rajaynayo in la isku raaco saas daraaddeed waxaa loo siiyey xaaladda gaarka ah muqdisho waa inay gobollada kale ka muhiimsan tahay siddeed iyo tobankii gobol ay ka mid ahayd laakiin waa inay gobollada kale ka muhiimsan tahay maqaamna ay ka mudan tahay ka weyn midka gobollada kale kaasaana dastuurka loo siiyey dadka soomaaliyeed isku raaceen iyadoo marka waddadaas la mari karo in la qardo jeexo oo dadka muqdisho la geliyo jahawareer iyo ilo meerayso siyaasad ah uunbaan anigu aan diidanahay runtii ilaa hadda xildhibaanadaas nooma sheegin yaa qaybinaya yaa magacaabaya dadkan yay matalaan macnihii gobolka banaadir hadda waxaan ognahay gubernatorihiisa ama duqa magaalada ama guddoomiyaha gobolka waxaa soo magacaaba madaxweynaha ayaga ma madaxweynaha magacaabi doona hadday magacaabayay matalaan say u matalayaan alle baarlamaanka waxaa federaalka aqalka sare waxaa ku jira xubno ka soo jeeda dowlad goboleedyo xubnahan la magacaabayo ama la gudanaayo xaggey ka soo jeedaan dowlad goboleedka banaadir may ka soo jeedaan mise uun kuraas cirka lagu hayo waayo marka waa loo jeedaa waxaan wax mandiqa maaha wax loojiga maaha wax caqliga gelayana maaha saas daraaddeed xildhibaanada hadday rabaan inay xuquuq u soo dhiciyaan banaadir wadadeeda saxda aha maro dadka soomaaliyeedna waxaan xasuusinayaa meeyarkii ka horreeyey kan joogo ee ka sii horreeyey ayaa isku dayey inuu toddobiyo tobanka degmo dadka waxgaradkaa la tashto ou sameeyo maqaam waana laga hor yimid oo madaxweynaha xilka ka qaado raacdeeyey oo magaaladan xataa waxaa ka dhici gaartay xasarad iyo dagaala ka dhici gaaray wax kalena ma uusan samayn weliba tiimka madaxweynuhu ka mid ahaa marka annaga waxaan diidanahay siyaasad laysku qaldaayo oo laysku jahwareerinaayo waana la yaqaanaa kambeynka last minutka daqiiqadaha ugu dambeeya madaxda waxay ku kambeyn gareeyaan haddii marka la rabo muqdisha la siiyey matalaad in lagu kambeyn gareeyo waxaa ka hagaagsan dadkana aan la jahwareerin muqdisho maqaamkaa horeeyo inkastoo baarlamaanka federaalk uu hadda meel mariyey saddex iyo toban xubnood oo muqdisho ay ku yeelato aqalka sare siyaasiyiinta ka soo jeeda muqdisho waxay qabaan intaasi aysan ku filnayn waa kan xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee soomaaliya oo ka jawaabayey markii la meel mariyey xubnaha matalaya gobolka banaadir ee aqalka sare baahida dhabta ee gobolka banaadir waa inuu helaa maamul ay soo dhisteen dadka tirada badan ee deggan gobolka si matalaada aqalka sare ay u noqoto mid dhaba maamul waa inay dadkan helaan ayagu ay soo dhisteen ay doorteen mas-uuliyaddiisa ay u dhiibteen sharciyada uu ku shaqaynaya ay ansixiyeen raalli ka yihiin markaas ayaa muxuu ahay matalaadooda aqalka sare ay si buuxdo oo dhab ay u noqonaysaa baahida ugu weyn ee dadka reer banaadir ay qabaanna waa maamulkaas matalaada siyaasiga ah bas
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay dood ka taagan matalaadda iyo maqaamka ay yeelanayso magaalada muqdisho intaan barnaamijkan oo kale aan ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo